cilado u gaaraha jirto ee gobolka banaadir oo wasaaraduna aada ugu mashquulsan tahay in ciladahaas la saxo oo saameyn weyn kula waxbarashada ee gobolka oo ay ugu duwan yihiin meelaha kale horta kow waa caasimadii waaba ka garan kartaaba boqolkii konton ardada imtixaanka gasho waxay ka yimaadaan iyo weliba wax ka badan magaalada xamar marka magaalada saa u weyn oo saa u baaxad weyn waaye sistemka waxbarashaduna uu aad iyo aad uu kala baahsan yahay oo noocyo badan loo waxeeyo maalan haddaan mithaal ku siiyo waxaa aada u dilaacay iskoolla brivata oo ganacsi ku jiro oo ardada boboodsiinayo waxaa arkaysaa ardaygaas un waxba baran in la boboodsiinayo foomfoor la keenayo arrintaas tallaabaan ka qaadnay waxaan samaynay tallaabadii ugu habbooneed oo ah in la register gareeyo ardadoo dhan oo systemka ku jiro from grade one to grade eleven marka arday dariiq ka soo geli kara ama boodi kara hadda kadib ma jiro taa waxay sixi doontaa in ardayga oo wakhtigiisa soo qaato laakiin cillad jirtay oon ugu nimid oo la saxayo ayay ayay ahayd waa cilladaha aan meelaha kala qabin laakiin magaalada xamar ee dadka ka ganacsada waxbarashada xirfaday la yimaadeen waxaa arkaysaa iskoolaadka qaarkood oo hadda aan albaabada u xirnay sanadkan oo foomfoor keliya leh marka waxaan dhacaayo aad arkaysidoo faraha badan oo xamar waa dhacin laleeyahay waa kuwa dariishada ka soo gelaayo ama sida xun sistemka nala kula khasbay in muxuu ahaa imtixaanka ay galaan laakiin hadda kadib aan imaan doonin maxaa yeelay registration baaxad weynaan samaynay